bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiy raximah اllah tacalى bsmi اllahi الرaxman الraxim abwaabu safar safarkii abwaabtiisii weeyaan meeshan baabu taqsiiri fi safari baabu bayaani xukmi taqsiiri gaabintii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisa lagu gaabiyo salaada ayb arrintaa xukunkeeduu ka hadlayaa qur-aanku wuxuu ka hadlay salaadii in la gaabiyo iyadoo safar lagu jiro maca alkhawf cabsina ay la jirto waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardigaasaa lagu xiray hadaad dhulka socotaan salaada inaad gaabisaan dhib male haddii aada cabsataan ayb sunnada nebigana sala allahu calayhi wasalam nebigu sal ll l slam wuxuu gaabiyey salaada isaga oo aan cabsi ku jirin oo safar ku jiro cumar radia allahu canhu markuu su-aalayna wuxuu ku yidhi tilka sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum waa sadaqo alla idinku sadaqaystay ee faqbaluu sadaqata allah ilaahay sadaqadiisa yeela oo aqbala meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa qur-aanku shay ou shardi ku xiray sunnada inay soo aroori karto isagoon shardigaas ku xirnayn hadda qasrigaanaa ka midaba qur-aankii cabsi buu ku xiray sunnadiina waa iska dhaaftay cabsidii ayib oo sunnadii marka inay bayaankeeda wax ka mida tanaaba ah shay qur-aankii uu shardi ku xiray sunnada iyada inay shardiga ka dayso ayib mar haddii uu sidaas yahay xukunka taqsiirka marka salaada in la gaabiyo waa waa sunno salaada gaabinteeda rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga safar salaad kuma dhammaystirin oo waa gaabiyey caaisha radia allahu canha laakiin waa dhammaystiri jirtay cuhmaan radia allahu canhuna waa dhammaystiray sacd bnu abi waqaas radia allahu canhu isagana bisanadin saxiix waa dhammaystiray weliba cumar wuxuu ku dhammaystiray mina isagoo joogo saxaabaduna way ku daba tukadeen ibnu mascuud ayaa yani yidhi ayaa wuxuu yidhi salaada meeshaan nebiga iyo abubakar iyo cumaraan kula tukaday waana qasriyeenoo waa gaabiyeen isaga marka kaanahu marka cuhmaan inuu xoogaa arrinka ku qoonsaday haddana waa la tukaday cuhmaan markii la yidhi maxaa ula tukanay iyana wuxuu yidhi alkhilaafu sharun ayb meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa safarka dhexdiisa haddii salaada lagu taam yeelo horta inay ansaxayso inay salaadu ansaxaysaa laga qaadana lianna salaad baatila ibnu mascuud kuma daba tukadeen salaad uu og yahay inay baatil tahay ku raacidda marka ay ku raaceen baa daliil rasmi u ah arrintaas oo qofka musaafirkaa salaad hadduu taam yeelo inaynan dhib lahayn waxaa kaloo ku tusaayo marka uu ninka musaafirka muqiim qof ah uu ku daba tukanayo laabudda inuu asaguna salaada taam yeelo nusuusaana kusoo aroortay haddii marka ay qasrigu uu waajib yahay lama dhaheen haddaad muqiim la tukanaysana iska dhammaystir haddii kalena waajib shay marna waajiba marna aan waajib ahayn ma noqonayo sidaasna adiladaas faraha badan waxay ka mid tahay taas ayb daahiriyada iyo ayaa iyagu waxay dhahaan qofka hadduu safarka duhurka iyo casirka iyo cishaha haddii uu laba ka badiyo waa nin salaadii duhur shan tukaday oo kale ee warkaasaan war jira ahayn marka aad baatil u ah weliba leanna maxaa yeelay hadday shan ragca la mid tahay ibnu mascuud lama tukadeen saxaabaduna ma aysan tukateen ayb iyaga marka waxay qabsanayaan xadiidka caaisha daahirkiisa oo ah salaadu labalaba ragcay ahaan jirtay fa uqirat salaatu safar salaaddii safarka waa la daayey labadeedaa loo daayey wasiidat salaatu lxadar salaada oo qofka xaadirka ana waa la kordhiyo labaa lagu daray marka waxay leeyihiin aslu salaati lmusaafir waaba labo ninkii afar dukadaa marka salaad laba ahayd oo afar dukaday marka salaadooday awal laba ahayd saxaabadoo dhan kama qarsoonaateen soo maahan leanna hadday cuhmaan ku daba dukadeen salaadaasna ay burtay cinda yani hadii saxaabada qof kamida agtiisa salaadaasi ziyaado ou ka arko ma uunan dhaheen sidaasna maynan ku daba tukadeen mana la dhaheen marka aad imaam muqiima la tukanaysid dhammaystir lama dhaheen leanna salaadaa ka buri lahayd leanna haddii la yidhaahdo salaatu safar asalkeedaybay laba ragca tahay marka oad imaam ku daba tukanaysid maxaa afar ka dhigaya markaas khulaasadu marka waxay tahay imaamu shaafici sida uu ku tegay oo ah qasriga qofku hadduu musaafir yahay laba waa tukan karaa afarna waa tukan karaa marka uu afarta tukanaya laakiin waxaa shardi ah sunnada nebiga ee in la gaabiyo waa inuusan nacaynin tanaduc iyo tashadud waa inuunan ku jirin haddii marka adoon ruksada nacaynin aada dhammaystirto laabas xukunkii taqsiirka marka waa kaasa qaala alimaamu abu ciisa xadahanaa cabdulwahaabi bnu cabdilxakam alwaraaq albaqdaadiyu wahuwa hiqat akhraja xadiidahu abu dawuud wاtirmidiyu wاnasaa'iyu qala xadahanaa yaxya bnu sulaym wahuwa طaa'ifiyu saduuqu sayi اlxifdi rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can cubayd illahi can naaficin can ibni cumara qaala saafartu maca اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam nebigaan la safray wa abi bakrin baan la safray wa cumara cumar ayaan la safray wa cuhmaana iyo cuhmaan fa kaanuu yusalluuna duhra iyo walcasra rakcatayni rakcatayn laa yusalluuna ma aynan tukanaynin qablahaa horteed iyo walaa bacdahaa gadaasheed midna masalada ku saabsan safarka sunno inuu rawaatibta in la tukanayo iyo in kale baab gaaro uga hadli doonaa meeshaasaan ku sheegi doona ayb halkan marka xadiidkani wuxuu daliil u yahay qasriga inuu mashruuc yahay oo salaada la gaabin karo leanna nebiga iyo abuubakar iyo cumar buu ka sheegay cuhmaanna waa qeyb ka mid ah zamankii uu madaxda ahaa ilaa waqtigii dambe waa dhammaystiri jiray cuhmaan oo bukhaari iyo keyrkiis iyo sida ay wariyeen waxay tahay waa toddoba sano oo intuu madaxda ahaa ka mid ah ilaa markii dambe u dhammaystiray wuxuu u dhammaystiray marka cuhmaan uu salaadii u taam yeelay taawiilaad badan baa jiraan waxaa ugu dhow wuxuu arkay sanad ayuu salaadii mina ku gaabiyey reebaadiyaa soo xajiyey way arkeen duhurkii iyo casirkii iyo isaga oo laba tukanayay arkeen sanadii dambe markuu yimid baa nin reebaadiyii ka mid ah wuxuu yidhi anuu kama aanan zuulin inaan laba un wado intaan adiga kaa arkay adoo laba tukanaya kadib duhurka labo casirka laba unbaan iska waday markaasuu cuhmaan marka wuxuu bilaabay meeshaas oo kale inuu salaada ku taam yeelo si dadkaasi aynan qalad u fahmin adu taasaa ugu roon qaar waxay yidhaahdaan meeshaasuu ku guursaday iqaamuu niyeystay waxaasoo dhan suuragal maaha leanna cuhmaan waa muhaajir muhaajirna waaba laga reebayba saddex beri ka badan inuu maka iyo agagaarkeeda joogo marka masam iqaamay waxba ma niyeysanin caaisho iyadana waa dhammaystiri jirtay iyada lafteeda marka iyadana waxaa la yidhi iyada lafteeda maadaama safarku uunan mashaqaye dhib badan iyo cabsi aanay jirin in la yska dhammaystiri karo ayay qaadatay ayb wa qaala cabdullaahi cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi low kuntu musalliyan haddaan tukanaya qablahaa salaada safarka ee qasriga horteed ow bacdahaa ama gadaasheed la atmamtuhaa waan dhammaystiri lahaa haddii aan sunno raatibaa qabliye iyo bacdiye aan tukanayo tanaanba dhammaystiri lahaa buu yidhi ayb qaala wfi lbaabi can cumara wacaliyin wbni cabaas waanasin wacimraana bni xusayn wacaaisha qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi yaxya bni sulaym ayb mila hada wa qaala maxamed bnu ismaaciil waqad ruwiya hada alxadiidu xadiidkan baa la wariyey can cubaydillaahi bni cumar can rajuli min ali suraaqata can ibni cumar ayb marka cubaydullaahi tii hore naaficuu ka warinaya haddana rajul min ali suraaqa qaala waqad ruwiya can caطiyata alcawfiy can ibni cumar ana الnabiya sal اl l slama kaana yataطawacu fi safar nebiga safarka inuu ku sunnaysan jiray qabla الsalaati wa bacdaha wuu keeni doonaa xadiidkan isagana ayb oo riwaayadan caطiyat alcawfi dacfi baa ku jiro qaala waqad saxa can الnabiy sal اl l slam waxaa ansaxday nebiga ka ansaxday anahu kaana yaqsuru fi safar safarka inuu ku gaabin jiray salaada wa abuu bakrin wa cumaru wa cuhmaanu sadran min khilaafatihi qeyb khilaafadiisa ka mid ah qaala waalcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi sidan waaye min asxaabi الnabiyi sal l slam wagayrihim ayb haddana waxay ka hadlaan safarka salaad loo gaabin karo safar intee la eg waaye waana safar noocee ah imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo iyaga waxay ku tageen safarku hadduu yahay macsi inaan salaad loo gaabin karin leanna macsida ruksada alle macsi loogama faa'iideysanayo faman idura hayra baagin walaa caadin falaa ima calayhi hayra baagin walaa caadintaas iyayna ka istimbaadayaan ayb waxaa kaloo iyadana culimmadu ka hadlaan marka haddii la yidhaha safar macsi waxaan ahayn waa loo gaabin karaa safarku daaca ha ahaado sida xaj iyo cumro iyo jihaad oo kale ama waalidkiio qofka uu soo fiirinayo ama ha noqdo safar iska mubaaxa sida tijaaro iyo wax lamidoo kale waa loo gaabin karaa ayb mas'alo kale oo safarka ku tacalluqda waxay tahay safarku qadar ma leeyahay asalku waxaa weeyaan wixii aan luqadana muqadar ku ahayn sharcigana aan muxadad muqadar ku ahayn curfigaa loo celiya ayb wixii marka curfan safar ah ayaa safar ah wixii curfan aan safar ahayn safar ma noqonayaan curfigaasay marka culimada ninba meel marka uu ku dhuftay ayb ahlucilmiga marka qaar ka mida waxay leeyihiin waxay afar bariid arbacata burud wixii ku siman waa loo gaabin karaa wixii kalena maya marka arbacatu burud waxay noqonaya taqriiban siddeetan kilomitr meelahaas siddeetan siddeetan iyo afar meelahaas waana sida ibnu cumar iyo ibnu cabaas ay ku tageen bukhaarina uu warinayeen ibnu cumar iyo ibnu cabaas bukhaari tacliiq ahaan yacnii wuxuu soo saaray inay salaada masaafo dhan siddeetan ilaa siddeetan iyo afar kilomitr inay u gaabin jireen wixii kalena aynan u gaabin jirin ka yar intaas ayib qaar kalena waxay uga dhigeen maalin intii loo socdo qaar kale waxay ka dhigeen marka intaas in ka badan aduu marka inta loo badan yahay ugu dhow waa siddeetan siddeetan iyo afar ilaa sagaashan ayb waxay la eg inay safar tahay waxay ka yarna aanay safar ahayn ibnu cabaasaa la su-aalay carafaad iyo meelahaas ma loo gaabin karaa mayuu yidhi cusfaan iyo daa'if iyo judda ayaa loo gaabin karaa yuu yidhi ayb de judda berigaas maka iyo jidda intay isu jireen marka la fiiriyay hadda intay isu jiraan inta hadda isu jiraana yar gaaban leanna makana waa weynaatay jiddana waa soo weynaatay dee hadda marka mitirka la saaro darafka ugu dambeeya maka iyo darafka ugu horeeya ee jidda waxaa soo baxaysa toddobaatan ama wax lamidoo kale marka ma waxay noqonaysaa marka salaad mi loo gaabinaa calaa qowlkan marka afar burud iyo ama yacni siddeetan iyo afar iyo waxaa ka dhigayo waa kasoo yaraatay masaafadii inaan loo gaabinaynin yaa ka muuqanaysa ayib curfigaasa un laysaga celina wixii safar lagu tiriyana waa safar waxaan safar ahayna safar maaha ayb waxaa kaloo meeshan iyadana ka hadal mudan goormaa qofka ou musaafir noqon karaa goormuusanna noqon karin iqaamada iyo safarku xagga niyada waa ku kala duwan yihiin qofku muqiim waa ku noqon karaa niyada niyadiisa iyo isaga yacnii waxa uu qalbigiisa ka goosto muqiim waa ku noqon karaa laakiin niyada musaafir laguma noqdo markaan saa lenahay marka macnuhu waxaa weeyaan qofku haddii uu isagoo musaafira meel ku dego inuu iska joogo niyeysto safar waa ka baxay magaaladan aad joogtaa inaad safartaa rabtaa niyadaadii waxaa soo gashay iska safar musaafir weli matihin ilaa aad alaabtaadii intaad xirxirato magaaladii aad dhaafto marka magaalada xagga kale u dhaaftood baabuurkii raacdo ama haddaad lugeynaysa magaaladii aad geeskeeda kale dhaafto markaa unbaad musaafir noqona idan marka safar niyo laguma noqda waxaa lagu noqdaa camal ilaa haddii la yidhaha niya safar lagu noqdaa caawa haddaad seexato ood niyeysato inaad beri subax dheelmato ama saacadda kugu soo xigtaba inaad boosteejadii tagtood safarto weli safar ma gelin ilaa aada dhaqaaq samayso saa darteed markaas axkaamtii safarku qofka niyad kuma qaada kara darteed waa inuu magaalada ka baxaa markuu magaalada ka baxaana axkaamta u bilaabanaysaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam madiino isagoo joogo calaa macna safar salaad uma gaabinin markuu madiino ka baxo oo xadiid baa imaan doona uu leeyahay nebigaan la tukanay duhurka madiina arbacan afar rabco dulxulayfana casirkaan kula tukanay labo halkaasu ku bilaabay marka ayb dad marka waxaa arkay salaadii xamarkan ku gaabinahay ama ku jamcinahay maxaa dhacay haddaad tiraa baabuuraan raaci rabaa hadda waa bixi rabaa waa bixi rabaa musaafir laguma noqdo fuqahada qaarna waxay cillo ka dhigaan dabcan qofku waa baxay soo noqodna loogama rajo qaba haddeertaan haddii laysdhihi karo meeshaa marka waxaan isleeyahay waxaa ka soo baxaysa mas'alo ijtihaad u baahan masaladuna waxay tahay eeraboorradaan hadda laga dhoofo eeraboorkii magaaladuu ku dhex yaallaa ninkii marka ijraayaadkii wixii dhammaayo waa maray saaladii diyaaradda uu ku sugaayo fadhiyaa ninkaas dhinac marka laga fiiriyo ciladii aan hadda gadaal ka sheegay marka la fiiriyo ninkaasi inuu wixiisa inta iska kansalo uu soo laabto waa adag tahay lanna meel walbaa waa soo gudbay wax walbaa meelaan laga laabo karin uu galay oo uun diyaaradda jidkeedii bis xoogaha marka saaladaa salaad ma lagu gaabin karaa mase laguma gaabin karo arrin ijtihaad u baahanay noqon kartaa waana dhici kartaa in lagu gaabin karo haddii marka laga fiiriye macnahaas haddii laga fiiriye magaaladii hala dhaafo ay noqotana de magaaladii lama dhaafin weli leanna xaggana guryihii waa ka waa muuqdaan magaalada xagganna waa ka muuqdaan xaggan kalena waa ka muuqdaan ayb marka meeshaas iyadu fiirin fiicanay u baahan tahay ayb iyada xoogaa soonku xadiid abu daawuudaa jiro war ka taagan yahay laakiin salaada bannaanka un in loo baxo oo magaaladii qofka uu ka dhammaado qaala waqad ruwiya can caaishata annahaa kaanat tutimu salaata fi safar waxaa la wariyey caaisha inay salaada safarka ku dhammaystiri jirtay qaala waalcamalu markaa qaar baa waxay yidhaahdeen waxay u dhammaystiri jirtay meel kastoo ay tagto muslinaa joogo muslinkaasna umulmu'miniinay u tahay ibnu cabdilbar wuxuu yidhi warkaas waa adcafu shay lianna nebigii oo abulmu'miniin ah isaga waa gaabi jireybeen iyada maxaa marka ka dhigay qaala waalcamalu calaa maa ruwiya can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama wa asxaabihi camalku waa wixii nebiga iyo asxaabtiisa laga wariyey in la gaabeeyo yani wahuwa qowlu shaaficiyi waaxmeda waisxaaqa ila ana shaaficiya yaquulu shaafici wuxuu leeyahay ataqsiiru gaabintu ruksatun rukso lahu isaga u sugnaatay waaye fi safari safar dhexdiisa fain atama salaata salaada hadduu taam yeelo ajza'a canhu waa ka gudaysaa waana sidaas sida raajixa hadduu dhammaystira waa ka gude hadduu gaabiyana waa ruqsa isagu leeyahay ayb inay ka gudaysana saxaabadiibaa dhammaantood waxay tukadeen iyagoo mino joogo salaad taam yeelay haddaynan gudmaynin maba aynan taam yeeleenba qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa hushaymun qaala ahbaranaa caliyu bnu zayd bni judcaan waa daciif ninkan can abi nadrata qaala su'ila cimraanu bnu xusayn ayaa la su'aalay can salaati lmusaafiri musaafirka salaadiisa faqaala wuxuu yidhi xajajtu maca rasuuli llahi sal ll ly slam nabigaan la xajiyey fasallaa rakcatayni buu tukaday waxajajtu maca abi bakrin abubakraan la xajiyey fasallaa rakcatayni buu tukaday wamaca cumar cumaraan la xajiyey fasallaa rakcatayni wamaca cuhmaana sitta siniin lix sano min khilaafatihi ah aw hamaani siniin ama sideed sano fasallaa rakcatayni buu tukaday qaala hada xadiidun xasanu saxiix qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna can muxamed bni lmunkadir waibraahiima bni maysara anahumaa samicaa anas bna maalikin bay ka maqleen qaala sallaynaa maca nabiyi sal ll ly slam nabigaan la tukanay aduhra duhurka bilmadiinati madiina arbacan afar wa bidilxulayfatina alcasra ayaan kula tukanay rakcatayni labo qaala hada xadiidun saxiix xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa qasrigu inuu bilaabanayo magaalada marka laga baxo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa hushaymu can mansuur bni zaadan can ibni siriin can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kharaja min almadiinati madiinu ka baxay ilaa makata makow u baxay laa yakhaafu isagoon ka cabsanaynin ilaa raba alcaalamiin alla unbuu ka cabsanayay fasallaa rakcatayni laba rakca ayuuna tukanayay qaala hada xadiidun saxiix tanna marka waxaa laga qaadanayaa shardigii qur-aanka ku xiray oo ahaa haddaad cabsanaysaan in uunan shardi ku ahayn haddii la cabsanayana waa la tukana haddii aan la cabsanayninna waa la tukanaya iyadoo la gaabinaya leanna halkan waxaa la leeya nebigii waa tukaday iyagoo isagoo aan cidna ka cabsanaynin alla maaha ayb marka ibnu cabdilbar wuxuu yidhi hada yadulu calaa anahu qad yaأti shayu fi lqur'ani bisharطi wa taأti sunnatu biduuni sharطi wa qaydin sunnada bayaankeeda nooc ka mida waa kan marka say qur-aanka u bayaaninaysa qaala hada xadiidun saxiix baabu maa jaaa fii kam tuqsaru salaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid fii kam imisaa tuqsaru salaatu salaada la gaabinayaa meeshan wuxuu rabaa inuu ka hadlo qofka isagoo safar ku jiro ayuu mararka qaar wuxuu niyeysan karaa meeshaas inuu ku nagaado cabaar iqaamadaas marka imaanayso safarka dhexdiisa ku imaanayso imise maalmooda haddii uu nagaado qofku uu salaada gaabin karaa imisuusan gaabin karin baabkan waxuu u guntay taasu qaala alimaamu abuu ciisa xadaanaa axmed bnu maniic qaala ahbaranaa hushaymun qaala ahbaranaa yaxya bnu abi isxaaq alxadramiy wahuwa saduuqu rubama ahda rawaa lahu ljamaaca qaala xadaanaa anas bnu malikin qaal kharajnaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama min almadiinati ayaan ka baxnay ilaa makata makaan u baxnay fasallaa rakcatayni labuu tukanay qaala wuxuu yidhi qultu lianas waxaan ku yidhi kamaa qaama rasuulu llahi sal ly slam nabiga intee in la eg buu nagaaday bimakata maka uu ku nagi ahaa qaala cashran toban xajatulwadaaci waaye marka middaani waa xajatulwadaac hadhow haddana waxaa imaan doona ibnu cabbaas oo dhihi doono nebigu maka sagaaliyo toban maalmood oo ku nagaaday markaasna waxay tahay fatxu maka waqtigaa kala duwanaa qisada ibnu cabbaas fatxu maka waa sagaaliyo tobanka qisadan anasna waa xajatulwadaac maka marka lagu leeyahayna makow wada joogay maahane socodaa ku jiray oo nawaaxi maka iyo bannaankeeda iyo uu soconayay saa darteed marka xadiidkan wuxuu xujo u yahay ama uu daliil u yahay imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo imaam maalik oo iyagu markaa afar maalin wixii ka badan hadduu qof meel ku nagaado maalinta uu soo galay iyo laga saaraayo afar maalmood iyo ka badanba haddii uu meel inuu ku nagaanayo goosto qofkaasi salaadda waa taam yeelayaa mana gaabinaya ayb xadiidkaanay ka qaadanayan leanna nebigu wuxuu soo galay afar markay ahayd dulxija maalintii afarta ay ahayduu soo galay shantii ka bilow ila maalintuu soo galay maku tirinayno shantii lixdii toddobadii sideeddiina waa ka baxay sideeddiina waa ka baxay nebigu oo wuxuu aaday tarwiya yowmu tarwiya ahayd wuxuu aaday mina kadib haddana carafuu sii aaday socod baa galay inta uu maka negida ku ahaa waa afar maalin oo maalintii uu soo galay aynan ku jirin ayb marka xadiidkan marka isaga haddii qofku uu goosto wixii afar ka badanna waa taam yeela salaada haddii afar ay ka yar tahayna qofkaasi muqiim maahan safaruu ku jiraa iqaamadiisuna ictibaar male iqaamaha iqaamo male qofkaasi mar haddii uuna lahayna salaaddii marka waa musaafir oo ninka waa iska taam yeela iyaga marka muqiim markay ka hadlaayaan kama wadaan ha u fahmin ninkaasi nin dalkiisii jooga uu la mid yahay maaha waa baab kale taasna iqaamada marka midna iqaamatu safara tan la dhahaa waxa hadda ay ka hadlaayaan waa iqaamatu lmusaafir ayb maahan iqaamo oo hadda joogta ah maahan waxaa kaloo iyagu ay qabsanayaan xadiidkii isagana saxiixa ahaa nebiga sal ll ly slam uu yidhi dadka muhaajiriinta inay ku nagaadaan maka saddex maalmood ka badan nebiga waa ka reebay sala allahu calayhi wasalam halkaasna waxay ka fahmeen wixii saddex maalin ka badan qofkaas inuu meeshaa ku nagaaday inay tusayso laanna nebiga ninka muhaajiriga wuxuu yidhi younan ku nagaanin maka wax ka badan saddex maalin cumar radiallaahu canhu isagoo dabaqaayo yahuudda iyo nasaaradu inaynan ku nagaanin jasiirati alcarab isagoo dabaqaayo wuxuu uga dhigay muddadooda saddex maalinoo uga dhigay ay joogi karaan ergey erge lasoo diray iyo nin markaas heshiis iyo saxeexaayo iyo sidaa kusoo galo saddex maalinoo isagana waqti u qabtay nusuustaas dhan marka waxay tilmaamaya saddex maalin wixii ka badan iqaamo inay jirayso haddii marka casmi laga helo qofka inuu joogo wax ka badan aarafar maalin iyo ka badan maalinta gelidda iyo bixiddana aan lagu daraynin ninkaasi salaad ma taam yeelaayo ogow xadiidkan anas iyo kaas kale xaajiga iyo iyay qabsadeen imaam axmed isagu marka wuxuu yidhi afartan nebigu inuu gaabiyey waa la hubaa wixii ka badan laakiin waa laysku khilaafay yuu yidhi ixtiyaadka salaadana in la taam yeela waay sida asalkaa salaada sideeda in loo tukado waay ayb isaga marka sidaa imaam axmedna waa laga wariyey qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin wa jaabirin qaala xadiidu anasin xadiidun xasanu صaxiix qaala waqad ruwiya can ibni cabaas can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam anahu aqaama fi bacdi asfaarihi safaradiisa qaar ka mida ayuu nagaaday nebiga tisca casharata sagaal iyo toban yusalii rakcatayni laba ragco uu tukanayo sagaal iyo toban maalin ayuu joogay qaala bnu cabaas fa naxnu anagu idaa aqamnaa haddaan nagaano maa baynanaa wa bayna tisca casharata inta aan joogno ilaa sagaal iyo toban maalin sallaynaa rakcatayni labalabaan tukanaynaa wain sidnaa calaa dalika haddaan ka badinnana atmamna salaata salaadda waa taam yeelaynaa ayb tii hore iyo tan markaase see yacni loo jamcin karaa tan marka waxay leeyihiin a'immada faalmuddatu alatii fi xadiidi bni cabbaas yasuuqu اlistidlaalu biha calaa man lam yanwi liqaamata bal kana mutaradidan mataa tatahaya'u lahu faraagu xaajatihi yarxalu yani waxay leeyihiin qisadan ibnu cabaas waxay ku xambaarayaan qisada ibnu cabaas waxay ku xambaarayaan haddii qofka musaafirkaa dan buu magaaladan usoo galay mana oga waqti ay dantiisa u dhammaanaysa ma oga waqti ay dantiisa u dhammaanaysa ma oga ilaa sagaal iyo toban maalmood ha gaabiyo sagaal iyo toban wixii ka dambeeyana salaadiisa waa taam yeelaya marka afarta maalin waa ninkii niyo leh niyo casmi iyo niyo iqaamo ninkii leh sagaal iyo tobankana waa ninka dan magaaladaa u joogo laakiin aan ogeyn waqti ay u dhammaanayso haday laba maalin ugu dhammaato inuu baxo rabaa saddex haday ugu dhammaato inuu baxo shan ma oga ninkaas aan casmi iyo niyo aan lahayn ilaa sagaal iyo toban oo wadaya isaga wuxuu sagaal iyo toban ka dambeeyana waa taam yeela salaada ma fahmaysaan ayb xaalad kalena wuu keeni doonaa tirmidi fiir marka qaala waruwiya can caliyin anahu qaala man aqaama casharata ayaamin atama salaa toban maalin ninkii nagaanayo salaada waa taam yeela qaala waruwiya can ibni cumar anahu qaala man aqaama hamsata cashara yowman atama salaata waruwiya canhu hintay casharata aahaartan qaar baa daciifa qisada ay ka wada waramayaanna waa fatxu maka nebigu meeqo maalmooduu maka joogay sanadii sideedaad toddobiyo toban sagaaliyo toban waa la yidhi ninkii marka toddobiyo toban yidhi maalintii uu soo galay iyo maalintii uu ka baxay buunan ku tirinin ninkii yidhi sagaaliyo toban yidhina wuxuu ku daray yowmu alkhuruuj iyo yowmu dukhuul riwaayaadka kale ayaga dacfi iyo warar baa ku jira ayb qaala waruwiya can saciid bni lmusayab anahu qaala idaa aqaama arbacan afar hadduu nagaado sallaa arbacan afar beri iyo ka badanba hadduu goosto uu nagaado meel ku nagaado afar buu tukanaya yacni waa dhammaystira ayb warawaa canhu dalika qataadatu wacataa'un alkhuraasaaniyu qaala warawaa canhu daawuud bnu abi hindin khilaafa hada buu ka wariyey saciid bni lmusayab qaala wاkhtalafa ahlulcilmi bacdu fi dalika ahlucilmiga markaa kadib masaladaa way isku khilaafeen faama sufyaan thawriyi waahlu lkuufa fadahabuu waxay ku tageen ilaa towqiiti hamsa casharata shan iyo toban wa qaaluu waxay yidhaahdeen idaa ajmaca fiiri xadiidka macnihiisu inuu sidaas yahay idaa ajmaca hadduu go-aansado calaa iqaamati khamsa casharata shan iyo toban maalin joogitaankeed atama salaata sufyaan saasuu yidhi isaga iyo ahlu kuufa wa qaala alawsaaciyu idaa ajmaca calaa iqaamati hintay casharata labayo toban haddii uu goosto atama salaata wa qaala maalikun washaaficiyu waaxmadu idaa ajmaca calaa iqaamati arbacin hadduu goosto afar maalin inuu joogaayo atama salaata salaadda waa taam yeelaya waa tii adaayo aan sheegayo maalik iyo shaafici iyo axmed sidaasay ku tageen wa amaa isxaaqu isxaaqu bnu raahuuya fara'aa wuxuu arkay aqwa almadaahibi madaahibtatan ugu xooga badan fiihi masalada dhexdeeda xadiida bni cabaas qaala wuxuu yihi liannahu rawaa can nabiy sal l slam nebiguu ka wariyey uma ta'awalahu bacda nabiyi sal l salam waana fasirtay nebiga kadib idaa ajmaca calaa iqaamati tisca cashara haddii uu go-aansado sagaal iyo toban inuu joogayo tama salaata salaadu taamyeela manaa wuxuu leeyahay nebigana waa ka wariyey isagiina waa ka fahmay ayb ayb qaala qaala alimaam abu ciisa uma ajmaca ahlu lcilmi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen calaa ana lilmusaafiri musaafirka inuu leeyahay an yaqsura inuu gaabiyo maa lam yujmic iqaamatan marba haddii uusan iqaamaba uunan niyeysanin qalbigana gashanin waa iska wadayaa inuu gaabiyo salaada wa in ataa calayhi sinuuna sanado badanba ha ku yimaadaan sanada hadduu doono ha ku yimaadaane haddiiba uusan iqaamaba niyeysanin waa iska gaabinaya weligiis macnahan marka ibnu cabdilbar yaa fasiray aathaar badan baa soo aroorto anas iyo ibnu cumar iyo laba sano inay gaabinaayeen lix bilood ibnu cumar inuu salaada gaabinaayey qaala ibnu cabdilbar markuu aathaartaas keenay kadib ayb waxa uu yidhi maxmalu hadihi alaxaadiid axaadiidtan ama aahaartan meesha lagu xambaarayo cindanaa annaga agteenna calaa man laa niyata lahu fii iqaamati almuddati waa qof aan muddada uu joogayo wax niyo ah aan qabin mithlu an yaquula waa inuu isdhahayo kale akhruju lyowma maantaan baxayaa akhruju hadan berri baan baxayaa marba haddii xaalkiisu sidaas yahay qofkaasi waa iska wadaya akhruju lyowm akhruju hadan qofku hadday sidaas maaha xaaje inuu u joogo waa diyaar laakiin bixitaankiiusa hayn ayb waa diyaar isaga bixitaan ma haya alaabtii waa u xirxiran tahay boosteejyaduu tagaa baabuur ma leh waa soo laabtay berri haddana waa kallahayaa ma leh mar allaala markuu baabuur helana inuu dhaqaaqaa ku jirto alaabtii waa xirxiran tahay ninkaas hadduu sanad saas yahay waa gaabinaa salaada hadda meeqa xaaladan ka warranay saddex xaaladan ka warranay xaaladda dambe weligiis gaabinta waa wada xaaladna waxay tahay marka hore uu galaayaba waxaa u go-aansan afar maalmood iyo ka badan inuu meeshaas joogayo hadda maalan safarada dadku tigiday goostaan tigiday goostaan tigidku waa casmi dii aad magaaladan intaad ka baxday tigid goosatay meel kala tagtay tigidkaagana buukin kugu yaallo oo aad isleedahay yacni go-aansato bil inaad meeshaas joogto shan maalin lix maalin toddoba maalin afar maalin marba haddii go-aan noocaasa yimaado waa salaaddii waa taam yeelaysaa inta aad joogaysidna hadday afar ka yar tahayna waad gaabsanay salaadaada taas waa mid midna waxay tahay xaajo ayaad ka leedahay meeshaan xaajadaadii waqti ay dhammaanaysa ma ogid alaabtii kuuma xirxirna xaajadaada markaad hesho kadibaa alaabtii xirxiro rabtaa sagaaliyo toban maalin iska jamci iska gaabi salaada wuxuu sagaaliyo toban hadday kula dhaafto dhammaystir salaadaada waa ibnu cabaastiisa saddexdaas xaalad waay marka ayb arrinkaana marka arrin saxaabadii qaarkood laga warinayo waaye taabiciintii laga warinayo waaye a'imadii islaamka laga warinayo waay dadaa iska khuraafaad iskaga haysta waxaasna ayb dad mararka qaar loo tirinaa inay culumanimo iyo loo tirinayo ad arkaysaa iyagoo dhahayo kuwan waxay salaadii dhammaystiraayan oo hadday dhammaystiraan maxaa maxaa ka ba-ayo soo musaafiriin maaha may adaad afar maalin ka badan inay joogayaan ay niyeysteen khuraafadii afarta maalin maa ii keento kuleeyahay afar maalin goorbay khuraafo noqotay kutubtii islaamkay ku taallay adig haddaad doonto qasab maaha laakiin khuraafo inaad ku tilmaanto heer khuraafo inaad gaarsiiso waa ku cilmi yari ayb waxaa keliya uun aad aragtay wadaadadan fiqiga ama axkaamta akhriyaad ka maqashay wax allaale wixii laga maqlay inay khuraafe yihiin isaga qaadatay marka cilmigaagaa marka gaaban adiga qaala xada marka maxaa yeelay fiqigan iyaga ay akrinayaan laftirkiisa waa fiqi lagu soo dadaalay oo adiladiisa la fiiriyey oo rag aima waaweyn oo adilada fiirin kara kusoo dadaaleen w maxaa khuraafe iyo isu keenaya waxaas marka qofku inuu yidhaahdo waxaan waa laga raajaxsan yahay war la gartay laakiin khuraafo waaye un jahli bay ka imaanayna qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abuu mucaawiya can caasimin ilaxwal can cikrima can ibni cabaasin qaal safara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigaa safray safaran safar fasallaa tiscata cashara yowman sagaaliyo toban maalin buu tukaday ragcatayni ragcatayni qaala bnu cabaas fanaxnu nusallii waa tukanaynaa fi ma baynana wa bayna tiscata cashara racatayni racatayni baan tukanayna faida aqamna akara min dalika salayna arbacan qaala hada xadiiu xasanu gariibu صaxiix waa nin markaas aynan wax u go'nayn qofkan qaala baabu ma jaءa fi taawuci fi safar baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baabya jaaa ku yimid fi taawuci sunnaysi fi safari safarka dhexdiisa lagu sunnaysto safarka marka sunna ma lagu tukan karaa saddex madhab ayaa ku jirto almancu muطlaqan aljawaazu muطlaqan iyo in la kala saaro oo loo kala saaro sunno mutlaqa iyo rawaatib in loo kala bixiyo madaahib kalena waa jiraan sunnatu leyl iyo sunnatu nahaar in loo kala qaadana waa jirtaa ilaa shan madhab meelahaasaa ku jirto qala xadaثna qtaybة qala xadaثna الlayث bn sacdi can صafwana bni sulaymi can abi busrata اlgifariy ayb huwa ninkaa صafwan bnu sulaym wahuwa اlmadani hiqat muftin caabid rawaa lahu اljamaca abu busra alghifaari maqbul min الraabca imaamu dahabina kaashifka wuxuu ku yihi wuhiqa can ilbaraa'i bni caazibin qaal saxibtu rasuula allahi sal l slam nabigaan la saaxiibay amaaniyata cashara safaran sideed iyo toban safar famaa ra'aytuhu ma aanan arkin taraka ragcatayni labada ragcayn uu ka tegay idaa zaaqat ishamsu qabla duhri qoraxda markay wareegto duhurka ka hor labada ragcee la tukada ma arkin nebigo ka tegayo ayb qaala wafi lbaabi can ibni cumar ninkaa marka xadiidka waxaa ku jira abu busra abu busra marka waa maqbuul mutaabaco u baahan yahy qaala wafi lbaabi can ibni cumar qaala xadiidu lbaraa xadiidun gariib wasaأltu muxamada canhu imaamu lbukhaari baan su'aalay falam yacrifhu ma uunan garanin ila min xadiidi leyth bni sacdin maahan walam yacrif isma abi busrata algifaariy ma uunan garanin ninkaa magaciisa wa ra'aahu xasanan wuxuuna u arkay xadiidku inuu xasan yahay fiiri wara'aahu xasanan taas tuxfatulaxwadiga kitaabkaaga tuxfo maahan wara'aahu xasanan ayb abu daawuud xadiidka waa wariyey waana ka aamusay marka waa taxsiinina abu daawuud laftiisa qaala waruwiya can ibni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga kaana laa yatadawacu nebigu wuxuu ahaa inuunan sunnaysan jirin fi safari safarka qabla salaati iyo walaa bacdaha salaada ka hor iyo ta ka dambayso rawaatib ma tukan jirin uu rabaa inuu dhaho laakiin waxaaba saxiixoo sugan labada fajarka ka horeyso inuu tukan jiray soomaa labada subaxa ka horeysa raatiba soomaaha iyado lafteeda marka wuu tukan jiray labada fajarka ka horeyso qaala waruwiya canhu can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam anahu kaana yatadawacu fi safar safarka inuu ku sunnaysan jirayna waa laga wariyey isagaa keeni doonaa qaala huma اkhtalafa ahlulcilmi bacda اnabiyi sal l salam ahlucilmigu waa isku khilaafeen intaa kadib nebiga kadib fara'aa bacdu asxaabi اnabiyi sal l salam waxay arkeen an yatadawaca arajulu fi safari qofka inuu ku sunnaysto safarka wa bihi yaquulu axmadu wa isxaaq walam tara طaa'ifatu min ahli lcilmina ma aynan arkin an yusallaa qablaha walaa bacdaha rawaatib in la tukado fi safar labada subaxa laakiin nas saxiix aha kusoo arooray ayb wamacnaa man lam yatadawac fi safari marka qolada tiri safarka lagu sunnaysan maayo iyaga maxay ka wadaan macnahaas kuu fasiraan wamacnaa man lam yatadawac fi safari ujeedkiisu wuxuu yahay iyo macnihiisa qabuulu ruqsati ruqsada aqbalideeda waa in ruqsada un la aqbalo waman tadawaca qofkii sunnaystayna falahu fii dalika fadlun kaiir ninkii sunnaystana dheeraaduu leeyahay fadli badan wa huwa qowlu akhari ahlilcilmi waaye yakhtaaruuna tadawuca fi safar in lagu sunnaysto safarkay dooranayaan bal ibnulmundir waxaan filaa awsadka inuu yidhaahdo ibnu cumar unbaa saxaabada safarkii inaan lagu sunnaysanin iyo sheegay ayb saxaabada kale wuxuu leeyahay waxay u badan yihiin inay sunnaysan jireen ayb waxaana uu soo qaadanaa xadiidkan baraa qabla duhur inuu laba tukaday salaada subax labada ka horeyso nusuustaas marka waxay daliil u tahay haddii tadawuci qeyb kamida uu sameeyey qeybta kale wax lagu diidaa maale daliil iyada qeybtan daliil waa u noqon kartaa ayb ee witirkiina inuu tukan jiray waa iyadana waa sugan tahay ayb inuu daabadda korkeeda ku sunnaysa jirayna waa soo marnay soo maaha soo sunno maahan taas xataa iyadana qalad kale mararka qaar waxaa arkaysaa safar markii lagu jiro qof sunnaysanaa iyo markay arkaan dadka qaar bidco waay joojiyay leeyihiin wixii dhammaan markaa wixii qofku isagoon fiirininba wax iska dhahaya ayib ibnu cumar baa isaga marka wuxuu dhihi jiray low kuntu musabbixan haddaan aniga sunnaysan lahaa la atmamtu tanaan dhammaystiri lahaa waa ijtihaadkiisa marka qofku waa qaadan karaa laakiin maahan inuu bidco waayo i yiraat waxa kale qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa xafs bnu ghiyaas can xajaajin can caطiyata xadiidkii uu soo ishaarayay waa kan can ibni cumara qaal salaytu maca nabiy sal l slam duhra ayaan la tukaday fi safari rakcatayni wa bacdahana rakcatayni baan la tukaday xadiidkan waa daciif xajaaj bnu arطaah waa layin lxadiid waana mudlis waqad cancana caiya laftiisana dacfi baa ku jiro qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan waqad rawaahu bnu abi leyla can caiyata wanaaficin caiya waa la mutaabiceeyey waa maqruun hadda can ibni cumara laakiin weli ibnu abi leyla baa xadiidkan tanna iyadana ku jiro oo ibn abi leylana waa soo marnay waa sayi lxifd qaala xadaanaa muxamed bnu cubaydin almuxaaribiy huwa abu jacfar wa abu yacla naxaas saduuqun qaala xadaanaa caliy bnu haashim wa huwa saduuqun ayضa can ibni abi leyla can caطiyata wanaaficin can ibni cumara qaal salaytu maca nabiy sal l slam fi lxadari wsafar nabigaan la tukaday fi lxadari wasafari fasallaytu macahu nabigaan la tukaday fi lxadari negida aلظuhra arbacan wa bacdaha rakcatayni wasallaytu macahu fi safari aلظuhra rakcatayni ayaan la tukaday wa bacdahana rakcatayni wاlcasra ayaan la tukaday rakcatayni walam yusali bacdaha shaya wاlmaqriba baan la tukaday fi lxadari iyo wsafariba sawaan maqrib waa saddex isaga mar walba ayb sunadiisiina waa la sameeyey dabcan halaaa rakcaatin laa yanqusu fii xadarin walaa safar wa huwa witru nahaari weeyaan wa bacdahana rakcatayni qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan maxaa inta haddana ku yaalo riwaayadan maxay sheegaysaa inuu nebigu tukan jiray rawaatibta fi safar ayaa iyadanay sheegaysaa marka ibnu abi leyla iyo riwaayadii hore xajaaj xajaaj ibnu arطah iyo ibnu abi leyla waa isxoojin karaan soo maa waa isxoojin karaan lianna ibnu abi leyla waa sayi lxifdi ninku hadduu sayi lxifdi yahayna aad daciif uma aha ayb waa mutaabaco iyo waa galaa ayb marka tirmidi markau xasan leeyahay waxyaabahanuu isku xoojinaya marka qaala samictu muxamedan yaquulu maa rawa bnu abi leyla ma warinin xadiian xadiid acjaba ilaya aniga agtayda looga jacayl badan yahay min hada xadiidkan marka qofka safarka ku jira waa tukan karaa nusuustan iyo saxaabada ficilkooda qaala baabu maa jaaa fi ljamci bayna salaatayni fi safar wuxuu ku yimid labada salaad in la jamciyo safar dhexdiisa dowri casr maqrib iyo cisho jamcu laba u qeybsamaa jamcu safarin iyo jamcu iqaamatin jamcu safarka isaga waa macruuf qofku markuu safar ku jiro inuu salaadii isku jamciyo ayuu leeyahay duhri casr maqrib iyo cisho jamcu iqaamatin isagoo negi ahoo gurigiisa joogana waa jamcin karaa gurigiisa yani magaaladiisa jooga taas marka shaaficiyada waxay leeyihiin filmadar marka uu roob jiro maqribkii baa la joogaa roob ayaa da-ayo salaadii maqrib markii la adimay oo la tukanaya roobka waa jiraa markii laga baxayna waa socdaa weli waa roob weyn xaqoynaya korka roobkaas oo kale marka in la jamciyo oo la yidhaha marka salaadii maqribkii iyo cishihii in laysku daro markaana saas qofka dadku hal mar intay tagaan ay saa ku baxaan leanna xaraj baa ku jira intay haddana baxaan soo laabtaan culays iyo waxbaa kaga jira roobkaas marka iqaamada marka salaad la jamcinayo filmadar ayay shaaficiyadu ku jamcinayaan madaahibta kale maradka qaaraa ku daraya jirada cabsida waxyaabaha la xiriira waan soo marnaan filaa xadiid ibni cabaas ou lahaa sallaa rasuulu lahi sal l ly slam almadiinata sabcan wa amaaniyan sabcan wa hamaaniyan min gayri safarin walaa khawfin walaa madar maxaa muxuu kala jeeday araada an laa yuxrija ummatahu ayuu yidhi waana ka soo hadalnay ayb hadda jamacii safarku ka hadlaa marka jamacan safarku marka laba madhabaa ku jirto sida mashhuurka labada madhab waxay kala tahay madhab dhahayo marka uu qofku socod ku jiro ayuu jamcinaya salaada ee nin musaafiro laakiin iska fadhiyo oo joogo meel intou ku nasanayo maalin ama laboo kale ku nasanayo iska fadhiyo isagu ma jamcinayo ileyihin madhabta ibnu taymiya ibnulqayim iyo rag badanaa doorto ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihiin mayo kaasna waa loo ogol yahay ninku haddiiba mar inuu salaada qasriyo u bannaan tahay inuu jamciyana u bannaan tahay ama socod ha ku jiro ama yaanu ku jirin saasaana xoog badan midaas dambe waxaana ku tusaya xadiidkii mucaad radia allaahu canhu nebiga labaatan maalmood buu wuxuu joogay tabuuk salaadda waa qasrinaya socod baa ku jirjirayla marka mucaad radia allaahu canhu wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalama kharaja waa soo baxay fasalla aduhra waalcasra jamiican duhri casr buu tukaday uma dakhala waa galay uma kharaja waa soo baxay fasalla almaqriba waalcishaaa jamiican uma dakhala culamada marka waxay yidhahdeen dakhala iyo kharaja qof socod ku jira looma isticmaalo qof joogo unbaa loo isticmaalaa suma dareemaysaan saas dakhala iyo kharaja waxaa loo isticmaalaa qof negi ah soo maha markaas meel fadhiyo fadhi ku jiro wailaa nin socod ku jiro waa galay waa baxay lamaba dhahayo isaga soo maha meeshaasay marka waxay ka qaateen in iyadoon socod lagu jirinna la jamcin karo masaladaas marka ibnulqayim zaadulmacaadka iyo ibnu taymiya kutubihiisa iyo iyaga xadiidka ibnu cumar ay qabsanayaan bis rasuulkuna saas u ahaa bay leeyihiin laakiin musaafir oo dhan waa jamcin karaa ayb jamaca la jamcinayana jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir uu kala yahay jamcu taqdiimka xanafiyadan ogolayn oo jamcu taqdiim ma jiray leeyihin xanafiyadu sida xooga badanna waa arkaynaayo waa jiraa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labadaba ayb marka jamcu taqdiim la samaynayo waxaa qasab ah salaada koowaad in laga bilaabo duhri casraad jamcina fii waqti duhri waa inaad duhurka duhurka ka bilowdaa ayb jamacaasna marka aada niyeysato marka aad salaada koowaad tukanaysid inaad midda kale ku jamcinaysana in niyadii ay ku jirto jamcu taakhiir marka la joogo salaada casirkii waqtigiisaa la joogaa duhri casraa la rabaa in la jamciyo haddaad casirka hormariso laa basa wax salaada ma buraysa laakiin mar walba waxaa fiican in duhur la hormariyo casar salaadii in la akhiro ama waqtigeeda dib looga dhiga ma banaana ilaa biniyatin niyo maaha maxaa laga wadaa marka niyada safar baad ku jirtaa duhuraa la joogaa waxaa rabtaa inaad duhurkii akhirto ood casir u geyso waa inaad niyeysataa inta waqtiga duhurka la joogo salaadan duhur inaad rartay ood casir u rartay qalbiga inaad ku qabato qalbi kuqabashadaas maxay tari waxay taraysaa haddaad dhimato adoon gaarin waqtiga casarkana la dhammaynin waxba laguma haysan tacadi mal maa samayn laakiin waxba niyada kuguma jirto salaadii waa la joogaa qalbigaagii waxba kuma jirto waa iska dhaaftay un waa tacadi iyo taqsiira meeshaas ka muuqanayo qala xadaana qutaybatu qala xadaana leyth bnu sacdi can yaziid bni abi xabiib can abi ufayl can mucaadi bni jabali ana anabiya sala allahu alayhi wasalama kana fii gaswati tabuuk ayuu ahaa dagaalkaa tabuuq dhexdiisa ida irtaxala hadduu raranayo qabla zayqi shamsi qoraxda inta aynan wareegin duhurka intaan la gaarin hadduu raranaayo akhara duhra duhurkii buu dib u dhigayay ilaa an yajmacahaa ila alcasri ilaa uu casrka u geeyo fa yusaliihimaa jamiican iyagoo wada jiruu tukanayay waida irtaxala hadduu raranaayo bacda zayqi shamsi waqtiga duhurka markay qoraxdu wareegto cajala alcasra casrigiibuu soo hormarinayay ila duhri wasalla duhra walcasra jamiican ayuu tukanaya uma saara waana soconaya tan maxay daliil u tahay marka waa jamcu taqdiim inuu jiro tanaa daliil carafana jamcu taqdiimuu nebiga ku sameeyey carafaad laakiin carafaad xanafiyadu ayaga waxay ku leeyihiin jamacaas waa li nusuk ee li safar maahanay ku leeyihin waa nusuk waayay ku leeyihin bidaliil ninka maka ka yimidba waa jamcina masaafana ma joogo masaafatu lqasr laakiin midaanoo kale ayaga marka xujo ku noqonayso walidaalika ibnu xajar buluuqulmaraamka fiiriya jamcu taakhiirkiibuu keenay riwaayada saxiixa ku taallo lianna bukhaari iyo muslim ayagu jamcu taqdiim ma warinin u fiirso jamcu taakhiirkay wariyeen mustakhrajka abi nucaym iyo ismaaciili iyo riwaayo uga baahdayu keenay marka oo jamcu taqdiim sheegaysa riwaayadaas marka meesha wuxuu u keenay inuu ku sugo jamcu taqdiimka marka muraadka kitaabka iyo axaadiidtiisa iyo fahamkaasa shayga ugu muhiimsan kaas waay kitaab marka la akrinay ayb wa kaana ida irtaxala qabla almaqribi akhara almaqribi ayuu dib u dhigaya xataa yusaliyaha maca alcishaa ilaa uu la tukado waida irtaxala bacda almaqribi cajala alcishaaa buu dadejinaya fasallaaha maca almaqribi buu la tukanaya wafi lbaabi can caliyin wabni cumara waanasin wcabdillahi bni camrin wcaaishata wabni cabaas wa usaamata bni zayd wajaabirin wasaxiixu can usaama muxuu ku dhigada meeshaas ya wabni cabaas maxaa kuga xego haye haye haye wsaxiixu can usaama mala fahma meelay u socoto taas ayb makuu taalmaano adiga taas isaga laftiisa wuxuu leeyahay nusaqa qaara laakiin meeshaan in lagu dhigaa lafteeda ishkaal keenaysa ayb wasaxiixu can usaama waaba soo sheegiye muxuu kaga rabaa qala wrawى caliy bn اlmadiniy can axmed bni xambal can qutaybata hada اlxadiid xadiidkan nugto kalea ku jirto qutayba oo shaykhu tirmidi ah iyaa hadda tirmidi waxau u jirsanaa shan qof caliy bn اlmadini oo axmed bin xambal ka warinaya axmedna qutaybu ka warinaya qaala xadaanaa cabdالsamad bni sulaymaan wa huwa cabdالsamad bni sulaymaan bni abi maطr abu bakr albalqiyu laqabhu cabduus hiqat xaafid rawaa lahu tirmidiyu faqad qaala xadaanaa zakariya alulu'iy zakariya bnu abi zakariya abu yaxya alulu'iy hiqat xaafid bukhaariy tirmidi baa u wariyey qaala xadaanaa abu bakrin alacyan wahuwa muxamed bnu abi cataab abu bakr alacyan saduuq muslim iyo tirmidi baa u wariyeen hadda abu bakr al acyan haddaad kunyada baabkeeda aaddo taqriibka ma kasoo helaysa baabka kunyada haddaa aadid magacii ilaa hadda ma taqaanid abu bakr al acyan magaciisa matasay u raadinay ninkan oo kale magacii ma haysid kunyadaad aadaysaa kunyadiibaa aaday haddana male abu bakr al acyan waa in laqab la aado markaasna laqabkii baad marka al acyan ayaa ka feerinay al acyan laqabkaasu marka meeshaas markaasuu kuu sheegaa meeshii uu ku qoray yaa kuwaad maa isaga see loo helaya ka hadla isaga horta see usoo helaya rawaa lahu fulaan waxaa ka horeeya inaa isaga hesho soo oran sida isaga loo helaya saas a ayb muslim iyo tirmidi baa u wariyeen isaga ninkan qaala xadaanaa caliy bnu lmadiniy qala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa qutaybatu bi hada tirmidii qutayba meeqay isku jiraan kow labo saddex afar shan waana sheekhiisa xadiidkan aad waa naazil jiddan haddii lagu dara marka can qutaybata bihada buu yidhiye fiiri marka inti ku dar marka shan baa tirmidii qutayba u dhexayso qutaybaa lix ku ah leyth waa toddobo yaziid waa sideed abi tufayl waa sagaal mucaad waa toban tirmidii nebiga toban qofaa u dhexayso ayb saasay saasay noqona qaala waxadiidu mucaadin xadiidu hariib xadiiث xasn غريb تfrd bه qتyبة laa نcriف أxadا rawاahu عن الleyث غayrh وxadiiث الleyث عن يزيد بن أbي xabيب عن أbي الطفyل عن mعaadi xadiiث غريb والmacruف عinda أhلi الcilm kan la yaqaanaa wxuu yahay xadiiثu mعaad min xadiiثi أbi الزubayr asagoo ka imaanay عن أbي الطفyل عن mعاad أن النبy sl اه ل sلم جamca في غزوة تbوka byn الظهر والcصr وbyn المغرب والcشhاء kaasaa la yaqaana rawaahu quraة bnu khaalid wasufyaan thawriy wmaliku wغayru waaxidi can abi zubayr almaki abi zubayra abu طufayl ka warinayo laakiin yaziid bnu abi xabiib can abi طufayl gariib waay kaas wabihada اlxadiiثi yaquulu shaaficiyu wuxuu leeyahay ayaa ku tegey waaxmadu waisxaaq yaquuluuna waxay dhahayaan laa ba'sa dhib male an yajmaca bayna salaatayni inuu jamciyo fi safari safarka dhexdiisa fi waqti ixdaahuma labada salaad midood waqtigeeda qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa cabdat bnu sulaymaan can cubayd illaahi bni cumar can naaficin can ibni cumar anahu istugiiha calaa bacdi ahlihi ibni cumar ayaa waa loo qayladhaan ayaa u timid oo waa loo soo qayladhaamiyey calaa bacdi ahlihi ehelkiisa qaarkood dartood ayaa loogu soo qayladhaamiyey xaaskiisayna ahayd safiyata bintu cubayd yaa jiranayd ayb iyadaasaa jiranayd marka safiyana waxay la dhalatay mukhtaar mukhtaar bnu abi cubayd athaqafi iyay la dhalatay mukhtaarkuna ninkii wuxuu ahaa inkaarta qabay beenta badnaay markii hore xuseen iyo markii la dilay wuxuu iska dhigay nin aalubeydka u gargaarayo dadkiibuu marka kacsaday sidaasuu marka xukun ku qabsaday ee kadib wuxuu keenay marka inuu yidhaahdo waa la ii waxyoodaa iyo waxyaabahaas uu yidhaahdo jibriila hadda gogashaan ka kacay gogashaanu mar dhow ka kacay jibriilu dhihi jira marka xadiidka muslim ku jiro sayakhruju min thaqiifa kadaabun wa mubiir asagaa lagu fasiraa kadaab thaqiif waxaa ka soo bixi doonuu yidhi nebiga beenaale iyo mid dadka halaajiyo ka dadka halaajiyo waa xajaaj beenaalahana mukhtaarkan w marka mukhtaarkaas marka uu dagaalka waday oo uu gebgebta ku jiray de dad badanoo iska ahlu khayro siray oo ninkan inuu daacad yahay khayr ku jiro u malaynaya inuu raaceenaa jira oo rag waaweyn weliba xataa ay ka mid ahaayeenoo taabiciin waaweyn qaar xataa saxaabo ay yihiin ile madluumaan u gargaarayo dhahay ayb marka markii dambena dee waxaasoo watay balaayadaasaa u qarsoonayd mar kastaa dadkan wax raadiyo iyaga oo wax intay isku dubaridaan xukun iyo isku dayo niyaad kale iyo waxyaabo kale lagama waayo daacadnimo keliya daacadnimada hadday jirta waxba uun u wehliyo ayb marka qofka wixii daahirka hadduu ku dhaqmana dhib ma laha hadda dadkaas ninkaas raacay daahirkay ku dhaqmeen iyaga waa laga ajarseena markii ninkan xumaantiisaani waxaan soo baxeenna waa iska daayey daahirkaasaa laga ajarseena ayb qaar baa waxaan filayaa tahdiibu sunanka inuu ahaa ibnulqayim axaadiidta qaar baa qaaraa waxay ku cileeyeen fulaana ku jiro ninkaasna wuxuu ahaa saaxibu raayat lmukhtaar ibnulqayim wuxuu leeyahay saaxibu raayat lmukhtaar waxba laguma cilay karo dad waaweyn oo ahlu khayra ku jiray ninkaas la socday ninkaas wixii u muuqdo unbau qofka ku dhaqmayaa waxaan u muuqanin shaqadiisa maaha intaasna majruux ku noqon maayuu yidhi taadiibu sunanka saas u dhigaan ayb fajadda qofkuna hadduu wax isku dayo inuu taqyiir sameeyo wanaag sameeyo hadduu isku dayo qof wax isku daya unbaa waxbaa ka qaldameen waxbaa u saxmeen la dhihi karaa laakiin ninkii isagoo aan waxba isku dayin mar kasta waa saxan yahay kaas leanna mar kastaa wuxuu leeyahay aniga inaan saxanaya waxaa u daliila waxaas waa lagu qaldamay kaasaa lagu qaldamay kaasaa lagu sii qaldamay isagii marka ficliya waxba ma haayo ma qaldamayo dabcan isagana laakiin ninkii wax isku dayo inuu qaldamana waa la arkaa inuu saxmana waa la arkaa kaasaana fiican wax isku dayaya ee ninkaan isagun dacaayadda u fadhiyo meel iska fadhiyo maya kaas ma saxsan ayb anahu istugiita calaa bacdi ahlihi fajadda bihi sayru socodkii ayaa marka yaa yanii aad ugu darnaaday oo yani aad buu u socdayo socodow galay marka wa akhara almaqriba maqribkii buu dib dhigay xataa gaaba shafaqu ilaa uu shafaqii baaba-ay oo cishihii la gaaray uma nazala waa degay fajamaca baynahumaa maqrib iyo cisho ayuu jamciyey uma akhbarahum wuxuu u sheegay ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka kaana yafcalu dalika sidaasuu samayn jiray idaa jadda bihi sayru socodka haddii uu ku darnaado yani socodka hadduu ku jiro socod korkiis uu yahay sidaanuu samayn jiray marka haddii aanu socod korkiis ahayn inaan la sameey karin maa laga qaadana maya wuxuu sheegay un markii sidaan dhacdo nebigu waa jamcin jiray marka kale oo aynan dhicin kama waramin ma diidin xadiidka kale mucaad marka loo geeyo nebigoo degan dakhala wa kharajana iyadana waxaa ka soo baxayso in iyadoon socod lagu jirin la jamcin karo qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed